على محمد صلى الله عليه وسلم معجزة باهرة معجزة لا يبقى بضن آيات كالله أخريه إلهي كسود دجيه النبي محمد وعلها وادوك ورمي آيات كالتكوينك هذه كوانا إنو كتابك أخرين إيقنا حاشيها عالمك أين عري لولي يبضي يدرهبا أين كأخرين تدي ما لا أنكل عي ووحى صاعدها يوم وقوائين oo indhiyadha gaba beelay ayaa qur-aanku uu ka digayaa ayaan darradoodoo kale inay dadka gaadho wixii lagaga badbaadi lahaana diin ilaahay iyo dabiibkaa uu dadka siiyey inuu yahay ayaa rabbi uu tilmaamay iyadoo muuqaalka qofka aan diin lahayn ee waxyigan samaawigaa ka qadana qur-aanku uu ku sheegay mathalu lfariiqayni kalacmaa waalasami waalbasiiri waasamiic hal yastawiyaani mathalan afalaa tadakkaruun allah sidaa ku tilmaamay muuqaalkaasay leeyihin indhoole iyo dhagoole ayaa mid lagu xus qofna waa qof wax maqlayo dhaga qaba labadaasi ummadda agteeda ma sina ilaahay iyo ummadda agtoodana ma sina suuradda qeybteeda dambe duruus iyo cibar laga kasbanayo casharada qisooyinka ambiyada ilaa toddoba nebi qisadood ayaa uu isku xidhiidhinayaa rabbi bismi illaahi araxmaani araxiim dee qisooyinka ay ka warramaysa iyo qeybteeda dambena suuradda waa kii nebigu tilmaamaya waxyaabaha nebiga cirada u yeelay inay ka mid ahayd siduu uga fikirayay maa madaa wamaa yaati oo suuraddu ay ka warramayso waxyaabaha fikirka badan ku abuuray nebi maxamed bay ka mid ahayd suuradda bismi illaahi araxmaani araxiim aliflaam ra allahu aclamu bimuraadihi bidalik kitaabun kani waa kitaabu xukimat aayaatuhu aayadihiisaa la sugay uma fusilat waa la calcadeeyey min ladun xakiimin khabiir ilaa xikmad badan oo khibrad badan xaggii baa laga sugay oo laga caddeeyey marka sidaasay labada wasfuu kala leeyihin uxkimat aayaatu min ladun xakiim uma fusilat aayaatu min ladun khabiir ilaaha ixkaamiye waa ilaah xakiima ilaaha kala fasliya waa ee dhigdhigay ee iftiimiyey ee macnahooda waadixiya waa ilaah khabiira cid markaa waxna kuu salaysa waxna kuu iftiimiso kuu baacbaaciso kuu macnaysa mid labadaas sifalebaa ugu wanaagsan wahuwa allah allaa tacbuduu baa ilaahay uu ku caddeeyey kitaabkan ha caabudina ila allaha ilaahay mooyaane inanii anigu dhan nebi maxamedow lakum idinka minhu rabbi xaggiisa nadiirun wabashiir mid idiin digayo idiin bushaareynayaan waxaa lagu soo diray nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam isagiiyo walaalihiisii ka horreeyey ambiyada ahaaba inuu dadka faro ilaahay waxa uu xaq ugu yeeshay cadaalad ahaanna u leeyahay oo ah keligii in la caabudo wadiifada rasuulkuna ay tahay bushaare iyo digniin dad waxa u dambeeyaana wax laga cabsadoo laga warwaro naara iyo wax lagu bushaaraystoo janno a weyn waan istakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum ilaahiinna taasina waxyaabaha qur-aanka lagu ixkaamiye lagu caddeeyo wey uma tuubuu ilayhi ilaahay u noqda yumatickum wuu idin raaxayn doonaa mataacan xasanan raaxayn wanaagsan ilaa ajalin musamaa ilaa muddo magacaaban wayu'ti waxa uu rabbi siin doonaa kulla dii fadlin mid kastoo dheeraad leba fadlahu dheeraadkiisuu ilaahay siin doonaa sidaa dheh waxaa halkaa ka muuqanaya wax kastoo layna faray waa dhacaysaa inaynaan sidii uu ahaa u gudanin waxaase lagu saxayaa waa istikfaarta oo wakti wal oo aada camal gudataba ha isku kalsoonaanin hana iscajabinine ogow simbirraxo iyo khalad iyo silaanaaniba inay kaa iman karaan marka istikfaar ku sax lidaalik baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu sunno inooga dhigay marka salaada uu qofku ka baxo isagoo ilaahay la faqayay oo salaad ku jiray oo ka soo baxay inuu haddana waxa ugu horeeya ee carabkiisa uu soo mariyo adkaarta sunnaha in noqdo astakfirullah astakfirullah astakfirullah saddex jeer digriga taasaa ugu horeynaya ilaahay waxaan munaasib ahayn haddii uu salaadan dhexdeeda iga dhacay oo sidii ugu wanaagsanayd aanan kuula munaajoon aanan kuula faqin allaw iga dhaaf uma tuubuu ilayhi yumatickum mataacan xasanan waxaa halkaa aad ka arkaysaa insaanku hadduu doonayo raaxo fiican oo dhadhan leh lagama helo xoolaha iyo daaraha iyo dowladaha waxa laga helaa ilaahay diintiisa iyo cibaadadiisa istikfaarta iyo towbadda ku dadaala baa ilaahay uli waxay idin heli doontaa raaxo wanaagsan raaxo fiican noloshuna ma aha wax la cuno iyo wax la cabo oo jidhka loogu raaxeeyo waa wax waa raaxada ruuxda taasaa ayaa xaqiiqada dhabta ah uu qofku ku dareemi karaya ilaa muddo magacaabane waxa ay tilmaamaysa in meeshan aan lagu waaraynin laakiin maalmo kooban la joogayo insaankana ay mudan tahay maalmaha inuu ku baraarugu sahay qaato wa yu'ti kulla dii fadlin fadlahu waxay sheegaysa inaanu ilaahay addoonka waxba ka dulmiyn qof wal oo yeeshay fadli camal uu qabtay awgeed ilaahay wuu siin doonaa waxaa kalood ka faa'iidaysanaysaa hadduu qofku istikfaar iyo towbo ogaan waayo raaxadaana heli maayo fadligaana heli maayo fadligaana heli maayo sidaa darteed baa markay dadku madar doonayaan markay nolol doonayaan iyo barwaaqo waa inay ilaahay u noqdaan man camila saalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'minun falanuxiyannahu xayaatan طayiba alla waxa uu leeyahay qofka camal saalixa sameeya idinka mid ee iimaano la yimaada nolol fiican buu helayaa kii kalena maya wain tawallow haddii ay sii jeedsadaan kuwaad waanisay fa innii akhaafu dheh wain tawallow maadi iyo mudaaric labadaba way noqotaa oo marka ficil mudaaric ay noqonayso tatawallow bay ahayd oo labadii to-ood ayaa litakfiifi loo xadfay wain tatawallow haddii aad sii jeedsataan ama wain tawallow haddii ay sii jeedsadaan haddaad sii jeedsataan fa innii akhaafu calaykum waxaan idinka cabsanayaa cadaaba yawmin kabiir maalin weyn cadaabka sidaa ku dhow dadka waani waa doorkii digniinta nebiguna calayhi salaatu wasalaam dad buu ka dhex kacay xigtadiisii ahaayee waxa uu leeyahay mu odhanin nebigu war xoola laydinka cawaray war kursi baa weydeena ka soo kacaay sida maalmahanina mashquulisay kursigii dhacan kursigii dhacanye soo kaca mu odhanin iyo xisbigii waa ciiraye laakiin wuxuu ihi war cadaab baa soo socdee tolkayow cadaabkaa ka feejignaada buuhi ka feejignaada inantiisii buu waanadii soo gaarsiiyey faatime uu jeclaada wuxuu leeyahay aabbo ifkan inta la joogo waxbaan kuu qaban karaa oo xoolahaygaan wax kaa siin karaa laakiin laa ugnii canki min allaahi shay-an haddii ilaahay ku qabsado oo la haysta ilaahay aada noqoto waxba ilaahay kaama maarayn karo anoo nebi maxamedi buu nebi halkaasuu ugu kuurgooyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa waa u digay oo dee safa buurta laydhaa dhakadeeda intuu fuulay ayuu leeyahay ana nadiiru alcuryaan war kii digayay baan ahaaye dharka iska soo dhigay oo carabtu marka ay arrintu inay khatar tahay muujinayaan ninka colka ka soo degaya intuu xidhan yahayba intuu la soo baxo ayuu dabeetana go-a soo luli jiray markaasaa dabeedna lasoo gug lasoo odhan jiray ilallaahi marjicukum alla xaggiisu ahaaday halkaa u noqonaysaan wahuwa calaa kulli shayin qadiir wax walbana wuu karaa ilaahay baa la hortegayaa marka halkaa waxaa ka muuqanaya haddaad cid u hiilinaysa dhinacaaga u hiili qoladiinna waxba hiilimaad kaama mudno xisbi kaama mudna dowladi kaama mudna kullu dalik waxa ugu horeeya ee soomaalida waxay dhahaan haddaad cid u hiilinaysa dhinacaaga u hiilibayna waa run wey waa mahmaa fiican marka ilallaahi marjicukum waxay tilmaamaysaa insaankii oo la baraarujiyey oo la tilmaamaya inuu aakhiro eego aakhiro eego wax iskula hadho alaa hooyaay buu ilahay yidhi innahum iyagu yasnuuna suduurahum laabahooday foororinayaan ay laabayaan oo sanaagu waa marka aada usha jilicda sansaa usoo laabto ama sanaa sadra waa markuu qofku hoos u foorsado ee afkiisa iyo waxa uu leeya uu hoos u dhigo liyastakfuu minhu si ay ilaahay isaga qariyaan alaa hooyaay xiina yastakshuuna hiyaabahum marka ay dharkooda isku dadayaan yaclamu rabbi wuxuu ogaanayaa maa yusiruuna wamaa yuclinuun waxay muujisanayaan iyo waxay qarsanayaan labadaba isku sibuu ogsoonyahay innahu ilaahay caliimun mid aada u ogi badan weeye bidaati suduur laabaha waxa ku sugan aayaadku waxay nagu baraarujinayaan aduunku addoonku inuu mar walba maciyada ilaahay xusuusto oo muraaqabana yeesho alla inuu wehelinayo ilaahay inuu wehelinayo uu maqlayo uu arkayo uu eegayo oo imtixaanayo inuu ogaado ina rabbaka la bilmirsaad ilaahay waa kuu dhab dhabagal buu kuugu jiraa kaama libirsanaa marka goorta aada hadal hoose odhan lahayd goorta aada laafta foorisay ama aada mid afka afka u saarteed waxu sheegaysa intaad hareeraha iska eeg goortaad maradaba maradaba isku dedeeda qalkii madoobaa gasheed wax sheegayso intaba ilaaha laabta waxa ku sugan ogsoonbaa ogsoonkana oo aanad ka qarin karaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ummaddan uga warramay markii uu su-aalaha u soo dhigay malakul jibriil arkaan aliimaan wa arkaan alislaam wa arkaan alixsaan ixsaankii muxuu ka dhigay an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaahay ula dhaqan oo u caabud siad arkaysoo kale odisha ku haysa ilaahay khaaliqaa boqorka ah haddii aanad arkayna ogow in isaguba uu ku arkayo tabaaraka wa tacaala aayaddu qolo gaaray ku soo degtay baa la idhaahdaa niman gaalada ah oo wax siraysan jiray oo wax odhodhan jiray ama intay yidhaahdaan qur-aan baanu soo samaynaynaa dadka kusoo gaadhsiiya sidaa qur-aan baanu soo samaynay intay yidhaahdaan laakiin waa caam alle awoodihiisa iyo ogaanshihiisa iyo cilmigiisa xeesha dheer aad wamaa min daabbatin buu lahaa yidhi shay dul soconaya fil ardi dhulka guudkiisa ma jiro ilaa cala allaahi risquhaa arsaaqadeeda alla unbay saarantay marka daabadaasi mararka qaarkood dee waa xayawaanka ama noolaha uu ku jira aadamuhu waa waxaa dhulka dulta kubaya unisba ama waa wixii aan aadamaha ahayn isku wada dar wax kastoo dhulka guudkiisa tallaabsanaya wax boog leh wax baabaca leh intaba arsaaqadeeda allaa biilkeeda ballan qaaday ilaa cala allaahi risquhaa qofka tawakulka uu yeelanayo markuu nebigu ku abaabulaya calayhi salaatu wasalaam iyo in uu bal xayawaanaadka ilaahay ee awood yaraanta la bidayo inuu eegeego waxau ihi haddii aa ilaahay tala saaran lahaydeen tala saarashada dhabta ah wuxuu idiin arsaaqi lahaa shimbiraha siduu u arsaaqo shimbirtii subixii bay ka kacaysaa buulkeedii yaraa iyada oo aan wax kaydihii u oolin taqduu khimaasan wa taruuxu bitaanan buu nebigu leeyahy subixii way talahaday iyadoo gaajaysa laakiin galabtii way soo carowday iyadoo dheragsan oo qalaab soo heshay oo ubadkeediina afka wax ugu sida waa xayawaadkii aan kaydka lahayn kii maamulka ilaahay uu siiyey kownkanba ku casuumnaaya isaga loo sakhiray wax kaydsanayay isaguna waa kan arsaaqad ilaahay uga gaaloobay arsaaqad daydaygeed waa laa yazaalu fii jihaadi risq fii jihaadi alakli washurb wuxuu jihaad ugu jiraa inuu waxna cuno waxna cabo kaasibaa dabeedna ilaahay ay isku seegeen inuu uga gaaloobo macnaheedu maaha qofku inuu asbaabta ka tago asbaabta wuu la imanaya laakiin ha ogaada arrimaha inuu ilaahay gacanta ku hayo wuxuu u qorayna aanu waayin wayaclamu rabbi wuxuu ogaanayaa mustaqaraha wa mustawdacaha daabadaasi meesha ay ku sugantahiyo meeshay ku dambaynayso mustaqar iyo mustawdac waa halka tagoogga iyo uurka hooyada mustaqarkiio riximka hooyada iminka kusoo suganta iyo istoorkeedii shishoo tagoogii aabbaha ama mustaqar oo ah adduunyada iyo mustawdac oo qabriga ah halkay ku horaysaiyo halkay ku dambaysayda ka wada ee meerinaya ee maamulaya waa ilaahay kullun dhammaantood fii kitaabin mubiin kitaab cad bay ku sugan yihin intaasoo tasarufoo iyaduba ay yeelanayso wuxuu sii wada qoran wey wahuwa aladii waa ilaahay khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaam ciriga dhulba waxa uu ku abuuray lix maalmood lix maalmood ayuu ku abuuray iyaga cirka iyo dhulkiiya waxa ku dhex jira wa kaana carshuhu cala almaa ilaahay carshigiisuuna biyoguudkood buu ahaa biyoguudkood buu ahaa wakhtigan uu abuuray caalamka oo biyahaasunbaa jiray dabeetana carshiga rabbina waa dul saaraa kadibna caalamkan uu sidaa u sameeyey iyadoo juqraafi wax laga sheega iyo wax laga saadaaliye iyo loo la tiriye iyo khadul istiwaa'i la eega iyo midnaba aanu jirinba intan oo dhan ba ilaahay u habeeyey liyabluwakum khalaqa wey wuu abuuray liyabluwakum siuu idin imtixaana ayukum axsanu camalan kiina shaqo wanaagsan ifkan waxaa loo abuuray insaankii waa ku imtixaanay moodin inaad gogol laguu fidiyo oo dabeetana aad ku raaxaysanaysa halka laakiin waad imtixaananta liyabluwakum baa lagu cilayay wahuwa aladii khalaqa asamaawaati waalard liyabluwakum cidda la imtixaanaya buuraha maaha xayawaanka aan caqliga lahayn maaha laakiin waa inaga markaad nolosha u fahamto gebigeedu inay imtixaan tahay wax alla wixii ku soo marayaaba haddaad raaxo hesho haddaad rafaad ku jirto haddii aada naxsan tahay haddaad faraxsan tahay kullu daalik inay imtixaantay kolkaad ogsoonta imtixaan walbana diinta ilaahay ku bartay dariiqada looga dabaasho way ku sahlan yihin arrimuhu marka laakiin aada la yaabto wixii kugu soo kordha ee tidhaahda muxuu igu dhacay iyo maxay waxaan iigu hirgeli waayeen waad ka dhacsantay meeshaad joogto ayaad qalad ka fahamtay waxaanad ahayna waad mood waxaanad isahayn baan markaa xikmaddii baa kaa luusnay ayukum axsanu camalan walain qulta haddaad tidhaahdo innakum mabcuuhuuna waa laydinsoo saari doonaa dadow min bacdi almowti geerida dabadeed layaquulanna aladiina kafaruu kuwii gaaladaha waxay ku odhan in haadaa ilaa sixrun mubiin kaasi ma aha nin sixir cad mooye wax kale saasay odhanayaan qur-aanka sidaa sheegaya iyo ballanqaadkaas waxoo dhan waa been iyo sixir bay dhah taa waxaa keenay waxaanay garanin meeshay ka yimaadeen iyo halkay joogaan iyo xikmadda loo abuuray iyo asalkoodu wuxuu ahaa waxoo dhan bay ka dhacsan yihin walain akharnaa haddaanu dib dhigna buu ilahay yihi canhum iyaga alcadaab cadaabka haddaanu u kaadinno oodnaan ku dadejin ilaa ummatin muddo macduudatin tirsan oo ummaddu mararka qaarkood diin bay noqotaa wa inna haadihi ummatukum ummatan waaxida waa diin keliya mararka qaarkoodna mudday noqotaa sida halkan oo kale ilaa ummatin macduuda muddo tirsan iyo wadakara bacda umma muddo kadib buu xusuustay mararka qaarkood waxa ay noqotaa shakhsiyad qaa'ida ina ibraahiima kaana umma siday u badan tahay ereyga macnihiisu ama kelmadda macnaheedu siduu u badan yahayna waa dad wakti jooga in ay ummaddu noqoto haddaba muddo kooban haddaanu uga kaadina cadaabka layaquuluna maa yaxbisu waxay odhanayaan maxaa xakiiyey maxaa dib dhigay maa yaxbisuhu cadaabkii maxaa dib dhigay mee cadaab baan marka horeba jirine muxuu loogu dhici waayey alaa hooya yowma yaatiihim maalinkuu imanaya cadaabku laysa masruufan canhum lagama duwi doono muu ahaanin mid laga duwayo laakiin wuu soo ataagaya isagoo ku soo jahaysan oon cidina duwi karayn waxaaqa bihim waxaba ku habsaday maa kaanuu bihi yastahzi'uun waxay ku dheeldheelayeenoo cadaabkaas iimaan la-aanta astaamaheeday ka mid tahay inuu ilaahay insaanku ku dhiirado aflagaadeeyo aamini waayo awooddiisa dabeetana uu halkuu ka warwari lahaa ciqaabkiisa uu yidhaahdo hala keeno markuu yimaado waa horran yahay cidina kaga gurman kari mayso walain adaqna alinsaana mina aadamihii haddaanu dhadhansiino minaa raxmatan xagga yaga naxariis ka timaanu matal dhadhan siinay uma nasacnaahaa minhu haddana nicmadii iyo naxariistii waanu ka qaadnay innahu layauusun kafuur layauus waa mid quusasho badan siduu yamxeero ugu soo socday buu quustay marka dambena kafuur waa gaalnimo badan yahayoo ilaahay waxba kamaan arag buu leeyahy miyaa naloo tawaabayba iyaanu wax aragnayba wuu warwarayaa baryahan balaayo badan baa dhacday arsaaqadii way xumaatay wuu ka dayriya wixii la siiyey walaa in adaqnaahu nacmaaa haddaanu barwaaqo siina buu ilahay yidhi bacda daraa'a dhibaato ku dhacday dabadeed haddii nicmo la siiyo dhibaatadaasoo masatu taabatay intay abaaro ku dhaceen intay cudurro ku dhaceen intay colaado ku dhaceen intuu faqri iyo baahi ku dhacdayba ilaahay uu ka dulqaado wixii uu kaga raysan lahaa baa la siiyey layaquulanna wuxuunu iska odhan uun markaana dahaba sayi-aatu canii waxyaabihii aafaadka ahaa way weydaarteen waa labanahay waana laga waa wixii wayna dhaafeen unbuu iska odhanaya marka lagu haystaa waa dahaba sayi-aatu canii waktiguu wax u tiirinaya dhibaatadii waa iga kacday faqrigii wii dhaafa ayaamuhu waa ayaamo wanaagsan waxaasuu leeyahy ilaahay xaggiisa ayaanu waxba u tiirinaynin ma odhanin ilaahay baa iga dulqaaday ilaahay baa ii barwaaqeeyey alxamdu lilaah nicmadan wixii uu ku dabri lahaa nicmada hala dabra bay yidhaaheen selafku waxa dabar u ah maxay shukriga shukriga ilaahay nicmadu marka aada hesho haddii aada doonayso inaad jilib xidho shukrigeeda badi haddii kale way ku weydaaran sida midkan oo isaga ahay ilaahay waxba umuu tiirinine wuxuu ihi wax ayaamihiibaa ayaa wanaagsanaa innahu isagu la farixun fakhuur waa mid faraxsan oo kibir badan oo faan badan kibir iyo faan buu isku daray markaa kibir iyo faan marka dareenka noocan ahee qur-aanku uu cabiree labadan aayadood ilaahay uu ku sheegay waa dadka aan wanaagsanayn dareenkooda nicmada adduunyada ilan xagga hore aynu kusoo marnay inuu insaanka imtixaanan yihi inta uu ifkan joogo waa imtixaanan yihi marka imtixaankii baanu kani garaninba qofka muuminkaah laakiin wuu fahmayaa mar walba wixii uu hayo ee nicmo ah in lagu eegayo wixii uu markaa dhibaato ah hayst in lagu eegayo bal inuu sabro sidaa daraaddeed ayaa ilaahay uu ka soo reebay qoladii uu jeclaa ila aladiina sabaruu kuwii sabray mooyaane wa camiluu saalixaati camallada fiicfiican la falay ulaa'ika lahum waxa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf wa ajrun kabiir iyo abaalmarin weyn oo wanaagsan intaas ayaga arrinkooda ilaahay uu ku soo aruuray sidaa weeye ina alinsaana khuliqa haluucan insaankii waxaa la abuuray baa ilaahay uhi isagoo haluuca ka kan oo sina kumaroona markaasaa dabeetana haluucnimadiisii baa ilaahay uu fasiro waxau ihi idaa massahu sharu jazuucan وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين هل كان إلا الذين آمنوا لهي دكي سمي لاوي طب أنا أقل منكم أدح تري والعصر إن الإنسان لفي خسر محال يري جنس الإنسان لما خسارة كتير إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواسوا بالحق والتواسوا بالصبر صبروا همود بلا قرى صبروا محيكو صبرين cala aldaraa'i waasaraa dhibka iyo dheeftaba way ku sabreen dhibka la garay sabirkiisa oo dee qofkii oo xejista oo adkaysta weeye inta alla ka dulqaadayo nicmada iyo barwaaqada iyo khayrka uu helayna sabirkiisu waa isagoo waajibkiisa ka mara ilaahayna ku mahadnaba waana laga yaabaaba in nicmada uu helay ku sabirkeedu uu ka culus yahay dhibaatada ku sabirkeeda nicmada aada heshay ku sabirkeedaaba ka dhib badanba tan kale hadduu qofku awood dhaqaale helo ama awood xukun helo inta uu ku sabraa way adagta ilaa man raxima allah waa inuu dhaqaalihiina dhanka xun ula kaco awooddiina ku aarsado istiqlaalna ku sameeyo dhankuu doonayo u rido aqoontii iyo cilmigiina waa saasoo kale falacallaka baa ilaahay u nebi maxamed oo waxaad u dhowday taarikun inaad iskaga tagto bacda maa yuuxaa ilayk waxa lagu waxyooday qaarkii wadaa'iqun bihi waxaa cidhiidhi noqday dartii sadulka laabtaada an yaquuluu inay yidhaahdeen awgeed lowlaa unsila calayhi kanzun miyaa xoola lagu soo dejiyo aw jaa'a macahu malak ama malagu markhaati furaa u yimaado innamaa anta nadiir adigu mid digayaa tahay wallaahu calaa kulli shayin wakiil ilaahayna wax walba isaga xafiid ahoo ilaalinaya qof waliba waajibkiisii halka uu dhigay halkan waxaa nasku uu tilmaamayaa rasuulku gaadhsiintii uu gaadhsiinayay sala allahu calayhi wasalam ummadda waxyigan in hawle ka qabsato idan risaaladda gaadhsiinteeda dadka la gaadhsiiyaa inaanay dhib yarayn ayay aayaddu tilmaamaysa waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam howl badani haba ka soo martee inuu u jirib dhigay oo uu u sabray oo u xejistay intaasoo hadalla bay ku yidhaahdeen intaasoo cayabaa ka soo fushay intaasoo adduuna bay ku weydiisteen oo waxay idhahan kanzi waa maxay nebi faramaran miyaa wax loo soo dhiiba bayda oo karaamaadkiisa muu xoola u helaa ka mid noqdo waa maxay waa caydha wuu faramaran yahay ilaan insaanku had iyo jeer markaanu imaan lahayn taageer waxa uu taageero ku noqdaan wax loo dhiibo dii meeshii waxba waayo wuxuu leeyahay fara aan dufan lahayn waxba duugi maayaan markaa dadkaasi dhan bay u dhaqaajiyeen marka taasibaa ilaahay uu ku eedeeyey ummadda am yaquuluuna bay ayuu ilaahay yidhi ma waxay odhanayaan iftaraahu uu abuurtay qur-aanka qul waxaad tidhaahdaa faatuu keena bicashri suwarin mithli toban suuradood oo qur-aankaoo kalea un keena muftarayaat oo lasoo abuurtay lasoo dhambashay laydinkaa yidhi maxamed baa soo abuurtee wadcuu una yeedha man istatactum min duuni illaah inta ilaahay ka sokaysa ciddii aad kari karaysaan ee idin xoojinaysa in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan taxaddi macnaha qur-aanka waxaa lagu magacaabaa waa mucjiza mucjiza mucjisadaasi taxaddi baa ay ku mutaysatee mucjisanimadaas macnaha inay noqotay dhaabo dadka loo dhigay kolka hore qur-aanku ilaahay waxa ugu taxadiyu yihi nimankaa isagoo kale keena waa la keeni waaye haddana toban suuradood keena waa la keeni waaye markii dambe maxay ku ibtihootay faatuu bisuuratin min mithlih suurad qur-aanka oo kale aun ama nebiga oo kale un ka keena suurad suuradaha qur-aanka u kala saddexdiiba waa la waayay qur-aanka wax la mida toban suuradood wax la mida iyo suurad wax la midaba idaa waa mucjiso khaalid ahoo ilaahay ummaddanuu siiyo aynu ka dhaxalnay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam fain lam yastajiibuu lakum haddii aanay idiin idiin jawaabin faclamuu waxaa ogaataan annamaa unzila bicilmi illaah annamaa unzila in lagu soo dejiyey qur-aankan bicilmi illaah ilaahay cilmigiisa lagu soo dejiyo allah ogsoon in addoomuhu ay u baahan yihiin oo keligood aanay socon karayn oo caqligoodu aanu anfacaynin keligii caqligooda iyo waay aragnimadoodu midna kuma filla haddaanay helin annamaa unsila bicilmi illaahi ogow ilaahay cilmigiisii baa lagu soo dejiyey ama qur-aankani wuu soo degay ilaahay ilaahay cilmigiisii isagoo xambaarsan cilmiga ilaahay markaynu faaidaysanayna iyo waxigiisa qur-aanka aynu ka qaadanayno waan laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin isaga mooyaane ogaada fahal antum muslimuun ma tihiin kuwo islaamaya waa istifhaabun bimacna alamr fahal antum muslimuun bimacnaa aslimuu islaama ma islaamaysaana qura arrinku maaha laakiin waa islaama man kaana ka ahaaday buu ilahay yidhi yuriidu mid doonaya alxayaata adunyaa noloshan adduunyada wasiinatahaa iyo bilicdeeda nuwafi ilayhim acmaalahum nuwafi ilayhim waxaan u dhammaystiri doonaa acmaalahum fiihaa jazaa'a acmaalihim camalkooda abaalkiisii baa loogu dhammaystiri doonaa fiihaa ifkanba camalkay qabteena samaa abaalkiisii halkanaa loogu qadiim wahum iyagu fiihaa ifka intay joogaan laa yubkhasuun waxba lagama nuqsaaminayo wax laga baqaasiyayaa ma jire waa loo dhammaystiri ulaaika kuwaasi aladiina kuwii weeye laysa lahum fi laakhira aakhiro uguma sugnaanin oo uguma dambeeyo ila annaar naarunbaa u dambaysa waxabita maa sanacuu wixii ay sameeyeen fiihaa adduunyada ku sameeyeenna wuu qarxay wa baatilun maa kaanuu yacmaluun camalkay samaynayeenna wuu buray ilaahay saasuu tilmaamo adduunyada ka doonaya baryadiisoo dhammi ka ay ku ururtay adduunyo ilaahay ow lacagisi ilaahay ow kadaisi ilaahay ow kanisi wax badan wuxuu ilaahay baryayaa waa wadaa waa wada adduunyo dembi dhaaf iyo aakhiro iyo janno iyo kuma jiro arrinkiisu kolka uu kaa intaa ku ururo ilaahay waxba kuma aha eh camalkii wanaagsanaaye uu sameeyeyba abaalkiisii ifka loogu qadami doona waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura ilaahay baa u qastuu dabeedna u qadimay marka ziina waa shayga had iyo jeer bilicda lehee isbedela sida ubax oo kale ama dharka had iyo jeer ka intuu dhalaalka leeyahay midabkiisu aanu asal ahayn isbedelku ku yimaado adduunyada waa nooca nasku waxa uu cabirayaa xabita xubuudka waxaa la idhaahdaa neefkood dibiro dabeetana daratooda soomeedaan adag geedaha siricdasan intuu neefku daaqo ayuu dibiraa dabeetana isagoo durdurinayo laba moodayo wakhtigu ugu gashi roonaa ee ugu fiican yahay ee ishu qabanaysa inuu yahay ayuunbuu bog yidhaahdaa wuu qarxaa dabeetana dirtaba waa lala soo gaari waayaa waa xaalkiisu gaaladan ad arkaysee buurbuurane ballaadhay balaayo balaayadana iska dhigaya sida loo majeeranayo ee loo leeyahay kuwan kama dambayso kuwani waa kuwii ay ka dhacaysay ayaa dabeetana iyaguna bog ay qarxayaan kam wa kam waa muuqaalka qur-aanku uu bixinaya marka luqada loola noqdo xaalkoodii halkaasu ku dambeeyey afaman kaana buu ilaahay yihi qofka ahaaday calaa bayinatin min rabbi qofka xaq cad kaga sugan ilaahay xaggiisa bayinadu waa qur-aanka wayatluuhu uu raacayo qur-aankii shaahidun markhaatiyo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaaday bayinadii baa soo degtay qur-aanka markhaatina wuu soo raacayoo jibriil ah malakul jibriil ayaa soo raacay wa min qablihi qur-aanka ka horna kitaabu muusaa baa ahaa imaaman waraxma naxariis iyo hanuun buu ahaa isaguna imaaman macnaha hogaamiye dadka hogaamiye ilaa waxyigu isagaa dadka hogaamiye iyo naxariisba wuu yahay qofka haddaba kaa ku sugani ulaaika kuwaasi yu'minuuna bihi way rumaynayaan qur-aanka qofka calaa bayinatin ku sugan qur-aankan u haysta qur-aankiina markhaati baa soo raaco malaku jibriila caddaynaya siduu ilaahay kaga yimi nebiga lagu soo gaadhsiiyey qur-aanka kitaabkii nebi muuse oo imaaman waraxmatan ahoo u markhaati furayaa ka horreeyey haddaba qofka bayinadan ku sugani dee wuu ku qancaya waanu rumaysan yahay waman yakfur bihi qofka ka gaalooba qur-aankanoo min alaxsaabi gaashaanbuurta ah gaashaanbuurtaasi waa gaal oo dhan ilaahayna wuxuu axsaab ugu tilmaamay ma kala xigaan islaam farantu waa laba un waa dad labada mucaskar ama ciidan wey gaal iyo islaam marka gaalku magacuu doonaya hal ahaadee waxaa lagu sheegayaa un inuu yahay maxay waa xasaab kaashaanbuur wey arkayo markay islaam joogsato waa la isuruursanaya qaar ka daaya ka daaya kolka horey leeyihiinoo in laga wada qayb gala raqdooda islaamka ayaa la doonaya kolka dabeedna uu dhinto ayaa waxaa la leeyahay bas weeye maxaad nooga ogoshin sidee loo wada cunay libaaxa hadduu dilo aan hadduu dilo raq ama daxiya marka dambe u dhargo xun buu uga ogol yahay kuwa kale iyaguna soo ururaya waraabaha iyo dacwada iyo yaryarka kale xunba iyaguna ka hafaya adigaasoo ciraaq waad maqlaysay markii hore fiitoo baanu saaraynaa dagaalkeeda maxaa loo saaraya may ahayn lisaalixi ciraaq walisaalixi alislaam laakiin waxay ahayd lisaalixin iyaga dantooda oo waxay arkayeen meeshan hadhow toka gala ee qabsadaa inaanu cid waxba uga ogolaanayn dabeedna waxay doonayeen inay ruxruxdaanoo laba meesha dee lawada halqafo iminka akhiiran waxaay leeyihiin annagana aan isag taagno waxaa nalaga ogolaaba ama shirkad ha ahaato wax kasoo nuugta ama wax laga ceesho laga hela un ha ahaato kullu daalik axsaabba ilaahay uu ku magacaabo haddaba cidda qur-aankan ka gaalowday gaashaanbuurta ahay fannaaru mawciduhu naar baa loo yabohay buu ilaahay falaa taku fii miryatin minhu ha ka shakisanaani nebi maxamedow qur-aankan minhu qur-aanka ha ka shakiyin nebigu kama shakiyayo innahu alxaqu min rabbik waa xaq ilahaaga xaggiisa ka yimi walaakina akara annaasi dadka intooda badani laa yu'minuun rumayn maayaan oo adiga arkaya akaru nnaas waman adlamu yaa ka gardarro badan miman iftaraa cala allahi kadiban cidda ilaahay been ku abuuratay cidda ilaahay been ku abuuratay waxa weeye dadka ka dhigtay diin waxaan diinhayn ilaahbay ka dhigteen waxaan alla ahayn oon awood lahayn jawri iyo dulmi bay sameeyeen ulaa'ika kuwaa yucraduuna calaa rabbihim ilaahoodaa lahor loo bandhigaya sida loo sii wado allaa la hor joojinaya wayaquulu alashhaad khalqiga halkaa isugu yimina wuxuu odhanaya goobjoogayaashaas markhaatiyaasha halkaa ku soo ururayna inta ay sheedaaliyaan oy sidaa u eegaan bay odhan doonaan iyagoo la yaabsan haa ulaa'i kuwaasi aladiina kuwii weeye kadabuu calaa rabbihim ilaahay kuwii ku been abuurtay ee diin ka dhigtay waxaan diinahayn iyo rabitaankooda waa kuwaa fartaa la ysugu fiiqay maalinkaasa la yaab jira alaa hooyaay buu ilahay ama iyagiibaa waxay leeyihin oo laynooga soo warinayaa alaa lacnatullaahi cala aldaalimiin dulmi falayaasha allaha nacdalo alashhaad khalqigii markuu halkaa isugu yimi sidaasay yidhaahdeen khalqigaasina dee waa ka badan yahay jin iyo insida aladiina daalimiintaasoo yasuduuna can sabiili illaah ilaahay jidkiisa xaqaha dadka u diidaya ka dhababayay wayabquunahaa ciwajan jidka xaqa ah waxay doonayaan ciwajan mucwaja inay noqoto mid maroorta janjeedho qalloocda wahum bilaakhirati hum kaafiruun aakhirana waabay ka gaaloobeen ooma rumaysna daalimka nacdashu dusha kaga dhacday waa kaa diintii ilaahay buu ka tegey dadkana wuu kaga duulayaa oo waa ka hor joogaa dariiq toosan oo ilaahay loo marana ma rabo aakhirana ma rumaysna ulaa'ika kuwaasi baa ilaahay wuli lam yakuunuu may ahaanin mucjiziina fi lard dhulka ilaahay kuwa kaga fakanaya ilaahay ma cadsigelinayaan dhulka dhexdiisa wuu qabanayaae ma nuuxsanayaan wamaa lahum uma sugnaanin min duuni illaahi min awliyaa inta ilaahay ka sokaysana wehel ma leh awliye garab u noqota male nin ilaahay garabkiisa ka baxa cidi uma gurmato yudaacafu lahum alcadaab cadaabkaa loo labanlaabaya iimaanlaawayaasha baadilka ku baaqaya maa kaanuu may ahaanin yastatiicuuna asamac maqalka may kari jirin wamaa kaanuu yubsiruun manay arki kari jirin maqal iyo arag may kari jirin waxbay maqli jireenoo waxbay arki jireen laakiin maqalka iyo aragga uu qur-aanku anfiyey xaqa waa mid xadaysan ama ku gaara xagga xaqa oo xaqa may maqli kari jirin manay arki kari jirin xaq iyo ehelkiiba indhaha nooga qariyay odhan jiray dhagahana nooga daaye taasi waxay tilmaamaysaa qofku marka uu wax aada u karaahiyeysto ayuu yidhaahdaa ha itusin hana imaqashiin markaad shay aada u diidaysa waxaad leedahay aah hayla soo qaade ama ha itusin baad leedahay indhaha iga laab halkaasuu xaqu ka taagnaa marka dembigii lagu taambeeyey lagu naaray ayaa ilaahay u xusay ulaaika aladiina khasiruu anfusahum kuwaasi waa kuwii naftooda guuldarro dhex dhigay wadalla canhum waxaa ka lumay maa kaanuu yaftaruuna waxay abuuranayeen waxay abuuranayeen ma aha oo qura ilaahyaal ay caabudayeenay lahaayeen aakhire inoo shafaaco qaadaya waxay abuuranayeen inay ismoodeen waxaanay ahayn waxay abuuranayeen inay awooddii ilaahay uu lahaa isa siiyeen waxay abuuranayeen in ay u qaateen inay dheer yihiin insaanka wax kibirki ilaahay maa kaanuu yaftaruun wax alla waxay isku qancinayeen ifkii wixiila la waayey dabeetana gaalku gaalkiisii buu noqday insaan yaroo daciif oo xaqiran buu noqday isagoo qaawan oo faramaran ilaahay horyi laa jarama baa ilahay ui waxa dhab ah ama laa waxaa iska daayeene jarama waxa dhaba an lahum fi laakhirati aakhiro marka la tago ay joogaan hum alakhsaruun iyaga uunba ah kuwa khasaaro badan hum alakhsaruun akhsar waa ismu tafsiir khaasir wa akhsar khaasir waa ku khasaaray alakhsar isaguna waxa weeye waa ka khasaaraha badan leh ee halka u dambaysa ka gaaray khasaaraha aakhire marka la isu tago ka dhaqankiisu noocayn ee dabada mariyey xaqii kaasaa ugu khasaaro badan kuwa ilaahay saasuu uga soo warramo xumaantoodii aada buu ugu nuuxnuuxsaday iyada oo ummadda laga firdhinayo dadka wanaagsanna warkooda ilaahay waa soo ururiyey waxaana uu yihi ina aladiina aamanuu wacamilu asaalixaat dadka alla rumeeyey camalka fiican falay waahbatuu ilaa rabbihim ilaahoodana isu dhul dhigay ee alle ogolaaday inay addoommo u yihiin ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljanna jannaday la saaxiibihiin hum fiihaa khaaliduuna weligoodna way ku waarayaan saa intaasaa ilahay uu kusoo koobay iimaan bay leeyihin camalna way sameeyeen camalkuna waxa uu yahay saalix diinta ilaahay buu waafaqsan yihin wa akhbatuuna waxay sheegaysaa waa dad aan kibir lahayn waa dad mutawaadiciin ahoo ogol waxa loo abuuray inuu cibaado yahay waa dad mukhlisiin ahoo muraayiin iyo istusnimo toona ahayn ee istusin toona ahayn waaqbatuu ilaa rabbi ilaahay bay isu dhuldhigeenoo gacmaha hoos dhiganayaanoo waxay qabanayaanba lilaahi bay u qabanayaan kuwaasina halkaasaan ku casuumay baa ilaahay uhi haddaba mar kalea laguu soo ururiyey kolkaasaa ilaahay waxa uu ku uhi mathalu lfariiqayni al oo halkan ku jirtaa toddobadii qaybood ashu aynayd fi cilmi alcarabiya waxay u taagan tahay lilcahdi dikri waa dadkan lasoo sheegay alfariiqayni laba fariiq baa lagu soo sheegay fariiqu nnaar wa fariiqu ljanna assucadaa walashqiya labadaasaa lagu soo sheegay oo waxaa lagu yihi labadaa qolo kalacmaa waalbasiiri ayay la mid yihiin kalacmaa waalasami indhoole iyo dhegoole walbasiiri waasamiici iyo mid indhaqabo wax maqlaya adigu u kala celidin alacmaa waalasam yaa iskale tilmaanta alfariiqu lawal tilmaanta waxa iskale kooxda hore ee naaraha ilaahay uu ka waraabinaya albasiiri waasamiic ka indhuhu u baxsan yihiine dhagaha fiiqan iyagana tilmaantanna waxa iska leh alfariiqu thaani fariiqu aljanna saasal hal yastawiyaani maalan baa adaa lagu dhiibee miyay siman yihiin tusaale ahaan ma ilaahay uma sina jawaabtu laa yastawuuna maalan afalaa tadakaruun buu ilahay miyaydaan waxba qaadanayn oo arrinkani wuxuu u baahan yahay caqliyad wanaagsan oo qofku uu ku eege miyaydaan waantoobaynin ilaahay oo waantownay oo garanayn aanay labadaasi sinayn marka haddaba waxa alla uu bixinayaa taasi waxa ay ahayd qawaaciddii caamka ahayd ee la dhigaya iyo caalamkan dadka ku noole loolamaya labada qaybood ay u qeybsan yihiin oo la xusayay abaalmarintooda tusaalayaashoodiina waa kuwan labadan qolo oo bilowgii adduunyada ilaa dhammaadkeeda isweeraraya oo loolankii dhex maraya oo midaba kale ku imtixaanayn marka toddoba nebi qisadooda ayaynu suuradda ku qaadanayna waxaanay ka mid tahy sida iyo jeer suuradaha qur-aanka aada u faahfaahiyay qisada qisooyinka ambiyada alla waxau uhi walaqad arsalnaa nuuxa nebigaa waanu dirnay ilaa qowmihi baanu u dirnay wuu bilaabay dacwadiisii oo wuxuu ihi innii lakum nadiirun mubiin anigu waxaan ahay mid idiin digayoo dignin cad idiin sida qofkana sideedaba intaanad waxu soo kordhinin waxa roon inaad belada uga digto ororta intaanad barkhad iyo khayr kale u keenin balaada kusoo jahaysata uun inaad u sheegtaaba uga roonba anlaa tacbuduu ila allah ilaahay mooye cid kalaha caabudina marka shirki buu uga digay innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin aliim maalin kulul cadaabkiibaan idinka digaya qiyaamuu uga digay fa qaala almala'u kuwii baa waxay idhaahdeen madaxda ahaa kuwii madaxdaa isqaadqaadi jiray ee ka madaxdee baaqiyada ah ka ag dhowaan jiray iyagoo kursi iyo adduun ka doonaya ayaa waxay idhaahdeen aladiina kafaruu min qowmihi kuwii gaaloobay qoladiisiiyabaa waxay idhahdeen maa naraaka kuma arkayno nuuxow ilaa basharan midlanaa bini aadamna la midunbaa tee malag iyo jintoona mahidoo makhluuq naga duwanba mahi wamaa naraaka kuma aragna itabacaka iyaday ku raaceen oo jiibiyayaal ay ku yihiin ila aladiina kuwii unbaa taageerayaal ku adayda hum araadilunaa iyagu nooguba liitayda baadiya ara'yi ra'yigooduna soo baxsanaa ra'yigoodu mid camiiqahoo hoos jiraba mu ahayne if wuxuu yaallay un bannaanka waxay u qarinayaan baadiya ara'yi waa kuwa indha ku garaadla ah oo in yaba soko un wax ka ark ducafaa wamaa naraa lakum idinma aragna calaynaa dushayada min fadlin dheeraad inaad leedihiin aqoon iyo adduuntoona nama dheeridin bayda bal nadunnukum kaadibiin kuwa beenaalayaalabaa baanu idiin malaynaynaa saasuu insaanku had iyo jeer markuu ambado ka aqoonta lehe iimaanka lehe indheergaradka abuu la yaabsanya wuuna xaqiraya saa gaalaba mar walba ay dadka muslimiinta u xaqirayaan aqoon uma qirayaan awood uma qirayaan door inay leeyihiin uma qirayaan mar walba waa laisku cabaya waa lasxaqiraya xagga hoosaa laisdhigaya dadkani waa dadkii indheergaradka aakhiray rumaysteen jannay rumaysteen naarbay rumaysteen ilaahay bay rumaysteen iyo malaa'igtiisa caalam dhan oo hayba bay rumaysan yihin aladiina yuuminuuna bilhayb waa indheergaradkii ayay ku indhowgarad ayay aqoon daran bay ku sheegeen waa araadil bay ku sheegeen dad liita iyaguna waxay soo haystaan qaar sarreeyo dabaqada koowaad ah ayay soo haystaan lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladal munaafiqii baa wuxuu leeyahy madiina haddii lagu noqdo ka awood sharafta leh wuu ka saari ka dulaysan nebigii asxaabta kuwii dulaysanaa ku sheegaya munaafiquna axsiisbu isku sheegaya munaafiqiintiiyo gaaladan waa halkii un bay kaobiisaya wakhtigiunbaa isbedelay agabka la haysta iyo waaqica lagu nool yahay ayuunbaa isbedelay laakiin dadku gaaladuna waa gaalada islaamka waa islaamka qaala yaa qowmi nebigaas wuxuu leeyahy qoladaydii o ara-aytum iga warrama in kuntum in kuntu calaa bayinatin haddaan ku sugnay shay cad oo min rabbi ilaahayga ka yimi wa aataanii raxmatan naxariis dhowisiiye min cindihi agtiisa ka ahaatay fa cummiyat calaykum dabeetana la idinkaba indha tiray idinkiibaa la idinka indha saabay anulzimukumuuhaa oo miyaanu idinku qasbaynaa miyaanu idin hakin karaynaa aanu idin joojinaynaa wa antum lahaa kaarihuun idinkoo nicmadii dhacay dee sidaanu idhaana ma annagaa qalbigiina qasab ku gelinayna ma annagaa khayrka qasab idinku waafajinayna sidaanu yeelan marka diin cad iyo naxariis ilaahay iyo nicmatii u weynayd taasaan hayaa buu leeyay marka aqoonta iyo awoodda iyo ammaanta ma aha buu leeyay adduunka laakiin waa diinta ilaahay diintii ilaahayna waa idinkaasoo calafsan weydo o laydinka indhasaabiya dee maxaan sameeyaa buuri waa calahalaya wayaa qawmi waxaa ka muuqanaya hadalkiisa nasaaxada waa fii muntaha nasaaxa nasiixada halkii ugu dambaysu maray wayaa qowmi laa asalukum calayhi maalan xoola idinkuma weydiisanaya buuri hadday laxajecla idin qaban lahayd oo shaarku idinku dhegi lahaa meesha adduun ma yaalo mushaar laii qori maayo maal mar laysiinayaa ma jiro in ajriya ilaa cala allah abaalkaygu ilaahay unbuu saaranya on ka doonaya hadduu ka jawaabay dad liitaa kula socdana waxau ihi wamaa ana anigu ma ihi biaaridi aladiina aamanuu dadka mu'miniintaa mid eryaya mah baarid macnaha ma eryayo dadka mu'miniinta ilaahay rumeeyey dadkan ilaahay bay rumeeyeen qofkana iimaanbaa lagu qadarinayaa ilaahay agtiisa halka uu ka taagan yahay taasaa lagu soo dhaweynaya sidaasaanuu nebigu kusoo dhaweeyey calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi eri ninkani wuu indhalay waana iska faqiir dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa doortay asxaabtiisii wanaagsanaa nebigana waxa uu leeyahy innahum iyagu mulaaquu rabbihim ilaahooday la kulmayaan ilaahay bay la kulmayaanoo hadday liitaan iyo hadday sarreeyaanba isagaa xisaabin doona laakiin wixii aan ummad ku kala saaraya way yihiin walaakinii araakum waxaan idiin arkayaa qowman tajhaluun qolyo jaahiliina taasay tahy dadkan xaqiiqada loogu dhiibo waa jaahiliin baa tiinbu weligeen bay soo haysteen ina aqoon leedihiinoo aqoonta keeni weyda iimaaniyeena lala rumeeyo waxba kama jiraan buui waa jaahiluun qowman tajhaluun midda kale aragtida noocan ahe insaanka ilaahay agtiisa ammaantana lagu xaqirayaa oo aragti liidata wayaa qawmi isagu wuu soo dhaweynayaa eraygana qoladaydiiyo qoladaydiiyo qolad macnaha wuxuu tilmaamayaa haddii cidi u naseexaynayso kan u xigaa inuu naseexaynayo qoladaydiiyo man yansurunii min allah ilaahay yaa iga hilinaya way hayaaye in daradtuhum haddaan eryo afalaa tadakaruuna miyaydaan waantoobaydana waxba maqlay xadiid alqudsi baa ilahay uhi man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb weli aan leeyahay kala colaatama ana dagaal baan ogeysiiyey dee dagaalka farantaa ilaahay way igu furmaysaae baryaha i hilinaya hadhowt haddaan eriyo ma jiro ilaahay godobka ma gelaya buliya awliyadiisa walaa aquulu lakum idinna odhan maayo anigu cindii khazaa'in ullah ilaahay cindii khazaa'in ullah agtayda waxaa qasmadihii ilaahay wuxuu uga jawaabayaa halkii ay yidhaahdeen qaybta hore marka aad eegto ma haysta bay yidhaahdeen kanzi iyo maal lama siinin waxmaala ma haysataan waxa uu leeyahay anugu qastadii ilaahay baan hayaa idin odhan maayo adduunku ma faanayo waayo waxa adduunka la idhaahdo insaanka iskumana soo dhaweeye mana qanciyo marka u horeysa dee qofku wixii uu doonayay ma wada helo haddii la siiyo wuu kororsiinmu dooni kororsiinmu dooni waxbaba ma dhargiyaanba marka dambena wuuba kugu diliba allana wuuga digay nabiga waxa lay low anfaqta maa fi lardi jamiican ma alafta bayna quluubihim walaakina allaha alafa baynahum ilaahay baa isu geeye adduun dadka isuma geeyo ku kala tuuraan waxa uu leeyahay walaa aclamu lkayba waxa maqan baan ogahay idin odhan maayo oo nimankan aakhira waxay mutaysanayaan kama jawaabi karo walaa aquulu odhanna maayo inii malak bashar baa igu sheegteen anugu malagnimo sheegan maayo dee bashar baan ahay weeye inkastoon dheeraad leeyahay insaanku intuu yeenu isdhaafiya ma walaa aquulu odhan maayo liladiina kuwii tasdarii acyunukum indhihiinu ay yaraysanayso isdiraa kuwana ishiinu kasoo dulbooday ee xaqiraysaan odhan maayo lan yu'tiyahum allaahu khayran ilaahay khayr siin maayo odhan maayo ma xaqirayaanu umana dayrinayo ilaah bay leeyihiin isagay rumeeyeen isagay ka sugayaan khayr allaahu aclamu bimaa fii anfusihim ilaahay baa nafahooda waxa ku sugan ogsoon oo isagunbaa ka warhaya innii idan la min aldaalimiin anigu waxaan ka mid ahay dulmifalayaasha haddii aan intaasoo godob a galo oo igu guubaabinaysaan markaa qofka waxa ay ku xisaabtamaan gaaladu marka u horeysa si ay cidlo uga helaan inay baalasha ka rifaan cidda garbaha u ah ama gaashaanka ayaa laga rifayaa kolka hore dabeetana kolka laga reebo isagoo mudh ah oo suko ah ayuunbaa cidlo laga helayaa dee dhankii doonaba kolkaa waa loo ridi karaa dhankii la doonaba waa loo riixi karayaa sii socod iyo soo socod intaba wuu iska aqbali karayaa sidaa darteed bay tahay oo ilaahayna ku guubaabinayaa ummadda qofka garab iyo gaashaan ku ah in aanad iska riixinoo dee agtaada aanu ka bixin allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiili safan kuwa jihaadka ku wada jira miidaanka meel kasoo wada jeeda ilahay waa jecel qaaluu waxay idhaahdeen yaa nuuxu ummadaasi waktigaa joogtay waxay idhahdeen nuuxow qad jaadaltanaa waad nala murantay fa akarta jidaalanaa muranka yagiina waad badisay faatinaa waxaad nagu soo afgembidaayood keentaa bimaa tacidunaa waxaanaad nagu cabsiinayso in kunta min ashaadiqiin haddaad ka midtay kuwa runta sheegaya in ereyga ahi wuxuu tusinayaa shay laga shakisan ama aan jirinba sida idaaba ay u faa'iidayso taxqiiqa idaa marka loo isticmaalo shay xaqiiqa ah idaa facala markuu sameeyo macnaa wax jira wey laakiin haddaad kuwa runta sheegayaaba anaan ku aaminsanayn bal waxa aad sheegaysa iyo cadaabka ah bal iska keentay qaala markaa waxau ihi nabigani innamaa ya'tiikum bihi illaah ilaahay baa idiin keenaya cadaabkan oo idinku ridaya in shaaa hadduu doono wamaa antum bimucjiziin idinkuna ilaahay kama fakan karaysa kama baxsanaysa taa macnaheedu waxa weeye isaguma sheeganayo rususha waxay nagu tarbiyanayaan oo ilaahay uu noo soo gudbinayaa tarbiyadooda inay tahay in insaanku aanu sheeganin awood ilaahay insaanku inaanu sheeganin waxaan istidaacadiisa ahayn oo aanu kari karaynin laakiin intiisa unuu ku egaado sidaa darteed buu nabi maxamed lahaa calayhi salaatu wasalaam ana cabdullaahi wa rasuulu addoonkii ilaahay rasuulkii ilaahay baana mana jecli derajada aynahay dhaafisaan oo waxaana xaq ulahayn a isiisaan iyo awood ilaahay uu leeyahy marka muu odhanin dee waan idin habaarayaa iyo macnaha waxaasaan idinku ridi doonaa iyo yaboohe wuxuu leeyahay arrinkan ilaahay buu gacanta ugu jiraa goortuu doonuu keenayaa laakiin maalinta uu keenana waxaan ku qanacsanahay inaydaan ilaahay tamara iskaga difaacdaan ahayn walaa yanfacukum nusxii buu leeyay nabigan taladaydu waxba tari mayso in aradtu haddaan doono an ansaxa lakum inaad inla taliyo in kaana allaahu rabbi hadduu yahay yuriidu mid doonayaa an yuqwiyakum inuu idin ambiyo huwa rabbukum waa khaaliqii idin abuuray wa ilayhi turjacuun isagaana laydin horgeyn oo laydin celin doonaa saasuu nabigana sheegay doorkaygu waan waa inaan idiin naseexeeyo naseexo ka weynina ma jiro addoonkiiyo ilaahay lagu xidho addoonkiiyo aakhiradiisa la doono in la badbaadiyo oo loo nabadgeliyo naseexadaydu waa taas wey laakiin arrinka aan doonayo waxaa ka weyn ka ilaahay uu doonayo ilaahay uu doonayo siduu ilaahay uu doonayo unbay waxu dhacayaan nebigaba calayhi salaatu wasalaam kolkii uu aada ugu dadaalay qaar uu jeclaa inay hanuunaan oo uu islahaa islaamka waxbaa u taraya waxaa la yidhi innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa arrinku maaha saad adigu u xiisaynaysa ee waa siduu ilaahay doonayo marka waajibka aynu qaadanayno iyo dacwadda iyo diintaynu dadka gaadhsiinayno iyo waxaynu saxayno iyo midhaha ka soo go-ayaa waa kala duwanaan karaan laakiin inaan lala yaabin wey inaan lala yaabin laguna quusan midhaha ilaahay baa soo saaraya intuu doonau ka soo saaraya laakiin naseexada iyo wanaagga iyo taladu way soconayan am yaquuluuna uma waxay odhanayaan iftaraahu wuu abuurtay qul waxaad tidhaahdaa in iftaraytu haddii aan abuurtay fa calaya ijraamii dushaydu ahaaday dembigaygu waana bariun aniguna waan ka durugsanahay mimaa tujrimuun dembiga aada samaynaysaan ka beri baan ahay ku dheh marka aayaddani in nuux lagula hadlayo iyo nebi maxamed lagula hadlayo calayhi salaatu wasalaam labadaba waa suuragal haddii nuux lagula hadlayo dee waa ilaahay jawaab u laqimay oo la yidhi sidaa ku dheh diintii hadday kugu eedeeyeen iyo waxyigii iyo digniintii dee u sheeg wixii ka yimaada inay kugu kooban yihiin laakiin aan iyagana dembigooda ku saarayn adiga haddii nebi maxamed ilaahay uu kula hadlayana dee aayadda waxa qisada loo dhex dhigay munaasabad ay leedahay oo ah sababta loogu sheegayay qisada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waa sabirsiin waxaa la leeyahay ku dayo walaalkaaga nuuxa ee waxaa isagaba lagu yidhi ijraamkuna waa dembiga macnuhuna waxa weeye waxaan idiin sheegaya hadduu idin anfici waaye idinma soo dhowaanayo idinmana tanaasulayo waana bariun mimaa tujrimuun waxaa kaloo nasku faa'iidaynayaa cid walba wixii uu kasbada ifkan shar iyo khayr ayuunbuu leeyahy waa uxiya ilaa nuuxin baa ilahay nuux waxaa loo waaxyooday annahu arrinku inuu yahay lan yu'mina min qowmik qoladaada ku rumayn maayo ilaa man qad aaman intii ku rumaysay uun calabso intaasunbaa ku raacda falaa tabta'is ha ka murugoonin bimaa kaanuu yafcaluun camalkay samaynayaan waxba ha ka murugoon murug ayay ku qaban macnaa waxa weeye rasuulku wuu ka xun yahay dadkuu ilaahay u soo diray dantooda uu waday ha ka murugaysan yihin wuxuu arkayaa iyagoo naar kusii daadanay isaguna janno uu wado dabeetana ay diidayaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy kayfa yuflixu qowmun wallow facaluu binabiyihim facaluu binabiyihim haada sidee u liibaani doonaan qolo oo nebigoodii ku sameeyey waxan isagoo dhiigga shalaqsanaya oo ay dakhreen bal isagoo xaq ugu baaqaya nebigoodii oo naar ka badbaadinaya ayay waxaan ku sameeyeene sideebay yeeli doonaan markaa waxaa la leeyahay haddana xamil oo iska xejiso wasnaci ilfulka baa layidhi marka dariiqadii uu ku nabadgeli lahaa ayaa ilahay u diyaariyayoo waxa la sallaxayaa markaa inuu ka dhoofo inuu ka inuu ka dhaqaajiyo kuwan si ilaahay oo wixii uu ugu talagalay ugu afrogo doonida samee baa layidhi biacyuninaa eegiddayada ku samee annagaa ku tilmaamayna oo ku tusayna iyo waa waxyinaa wax sheegiddayada annagaa arkayna isla markaana wax kaaga sheegayna ilaahay baa ah ka murshidkiisa ah ee tilmaamaya ilaahay baa tilmaamaya waa injineer handasada iyo farsamada ka sita jaamacad ilaahay u furay marka alla waxa uu leeyahay anigaa ku eegaya oo kuu waaxyoonaya oo ku tilmaamaya waxba kaa xumaan maayaane doonida farsamadeeda bilow ila nijaar buu ha ku qabowsaday farsamadaas walaa tukhaatibnii hana iga muslixin fi ladiina dalamuu fi ladiina dalamuu dulmi falayaasha ha iga muslixin ha igala hadlin wuxuu samayn doonuu ilaahay sii ogsoon yahay iyo inaanu isxejin doonin iyo inuu naxariis badan yahay innahum muqraquuna waa la hafin doonaa waa la hafinaya kuwan cawdaa loo jarayaae ha igala hadlin baa ilaahay wuli isagoo isilowsan buu odhan doonaa ilaahay inankaygime marka taa macnaheedu waxa weeyaan waa loo sii digay nebigan naxariisina ma jirto qofkani kol hadduu ilaahay naxariistiisii ka go-ay wayasnacu alfulka baa ilaha wuli wayasnacu alfulk waa istixdaaru suurati maadihi baa la yidhaha ficil ficilkana waa ficil maadi dooniduu samayn doonaa maaha laakiin wuu sameynayey wuu sameeyey iyo wuu samaynayey ayaa kala duwan marka la idhaahdo shaygii buu hebel wadaa macnaheedu waxa weeye muuqaalkii waktigaa uu lahaayoo suuradaada maskaxdaada qeybta mudrikada mukhayilada ah lagu soo xaadirinayo laleeyahy bal nebigaasoo cidlo keligii taagan oo aan cid ugu gurmato lahayn oo bahashaa samaynaya muuqaalkaa sawiro doonidii buu samaynaya wa kullamaa mara calayhi mala-un mar kasta oo ay jamac soo maraan min qowmihi tolkii ka midii sakhiruu minhu way ku jeesjeesaan aa lagu jeesjeesaa hal asbaxa najaaran bacda an kaana nebiyan ma nijaar buu isu rogay intuu nebi ahaa kadib dooni waxaa la yaqaana inay bad martee waa maxay beriga lagu samaynaya waxay taasoo dhami sukhriyadaasay tilmaamay qaala isaguna wuxuu yihi in taskharuu mina haddii nagu dheeldheesheen fa innaa naskharu minkum annaguna waanu idinku dheeldheeli doonaa kamaa taskharuuna sidaa noogu dheeldheelaysaan sidii baanay u dhacday xagga hore iyo xagga dambea markay biyihii ka galeen ee waxay yihiinba ay isgaran waayeen baa dabeedna sukhriyadaasi timi dadkuna saasunbay qofka macruufka iyo wanaagga iyo samaha wada markaa ka dhacsane xaqa ka fogi wuu la yaabsan yahay uun qaloocanunbuu ku eegayaa afkunbuu ka janjeerinayaa isagoo doonidaa samaynaya dadku ay ku badbaadayaan oo diin ilaahay wado dad islaaxinaya ayuunbay qaaroosta kaga qoslayaan sakiruu min fa sawfa taclamuuna buu markaa nebigani leeyahy waydin ogaan doontaan man yaatiihi qofku u yimaado cadaabun yuksiihi cadaab hoojiyo wayaxilu calayhi uu ku habsado cadaabun muqiim cadaab daa'imi waydin ogaan doontaan buu ila wuu isku kalsoon yahay markaasaa dabeetana cadaabkii ilaahay uu bariyey fadacaa rabbahu annii maqluubun faintasir fafataxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'in munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaa'u calaa amrin qad qudir xataa idaa jaaa amrunaa buu ilahay wakhtigii uu yimi halaagayagii waa duufaankii iyo dabaylihii iyo daadkii iswatay wafaara uu soo butaacay attanuuru moofadii waa moofo loo calaamadiyo o layidhi halkaasuun eeg moofadaa yar afkeerun baa wax ka soo boodaya ilaahay riigagiisa halkaasunbuu ka furaya markay halkaasi bilaabanto warku waa istaadmay tanuurka sida raajixee daahirka ayadda waa caynka qulnaa waxaanu nidhi ixmil fiiha waxaad ku qaadaa doonidan min kullin nooc walba zawjayni laba isku lamaan qaar isku lamaan ithnayni laba wax wal oo labiyo dhadigada laba midh ka qaad waa siirkii xayawaanaadka wa ahlaka ehelkaagana qaad oo doonida saar xaaskaaga xaaskana waxaa la idhaahdaa afadiyo carruurta ilaa man mid mooyaane sabaqa calayhi alqowlu qowlkii ilaahay uu ku horu marayoo in uu halaagsami doono hore loo qoray waa habartiisii iyo inankiisii liitay waman aamanana saar doonida dadka muuminiinta ah xayawaanaadka shay kastoo isku lamaan labiyo dhadig ka saar ehelkana saar mu'miniintana saar marka dad inta mu'miniinta sideetan baa ehelkiisa uba iska koobnaa iyo xayawaanaanka xayawaanka oo nooc walba laba laga saaray macnaheedu waxaa ilaahay u diyaarinayaa inuu qumbulo duriyihiisa ku rido wixii soo hadhay oo dhan alla waxau ihi wamaa aamana macahu nuux ma rumaynin oo ma raacin wamaa aamana billaah weeye ilaahay ma rumaynin macahu nuux iyadoo uu helinayo ilaa qaliil in yar unbaa ilaahay rumaysay oo nuux garab joogtay marka iyadoo ilaahay uhi falabita fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman sagaal boqol iyo konton sano ayuu qaliilkaa ka xasiliyey marka nataa'ijka ilaahay baa haya wamaa calayna ila albalaaqu lmubiin wallahu aclam